bismi illaahi araxmaani araxiim habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka caawiya dal jiro habeen walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan efemyada dal jira ku baahaya inta badan afrikada bari gacanka cadmeed iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysataan internetka ciwaanka aan ku leenahay ee daljiro dot com waa khamiis toddobiyo tobanka bisha nofembar sanadka laba kun lix iyo toban qodobada barnaamijka caawiya dal jiro aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a golayaasha dowladda puntland oo ka hadlaya dhibaatooyinka abaaraha ka jira puntland isu soo bax roob doon ah oo lagu qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari jumciyadda tadaamun oo ka wada boosaaso olole loogu gurmanaya dadka abaartu ay saameeyeen wejiga labaad ee dhismaha waddada xidhiirisa xarfo iyo jalam oo bilowday iyo qandaraasliyayaasha ku tartamaya oo maanta tartankooda furmay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo khadar cawlaha iyo idinla socodsiinaya stuudiyaha daljira buuhood ayuu idinka imanaya u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka caawo iyo daljir aan ku bilownaya dowladda puntland golayaasheeda kala duwan sida xukuumadda iyo baarlamaanka ayaa maanta ka hadlay abaaraha ka jira deegaanada puntland kulan ka dhacay hoolka baarlamaanka ee puntland waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha ee puntland injineer cabdixakiin cabdilaahi cumar camay waxaa sidoo kale joogay mas-uuliyiin kale oo puntland cabdixakiin xuseen xasan ayaa warbixintan ka soo jeedinaya xarunta daljiriya garow madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland ayaa maanta ka qayb galay kulan baarlamanka dowladda puntland ay ku yeesheen magaalada garowe oo ay uga hadlayeen xaaladda abaarta ee waddanka ka jirta kulanka waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda puntland culimowdiin iyo hay-ado kala duwan waxaana dhammaantii looga hadlayay sida loogu gurman lahaa dadka abaartu ay saamaysay sheekh maxamuud xaaji yuusuf guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika faraca garowe oo kulanka ugu horreyn ka hadlay waxa uu u mahadceliyey golaha wakiilada puntland oo gartay sida uu sheegay inay kulankan qabtaan kana hadlaan xaaladda dadka abaartu ay saamaysay isagoo sheegay inay waajib tahay in la isu gurmado si gaar ah ayaan ugu mahad celinayaa baarlamaanka oo gartay shirkaa muhiimka ah inay ka qabtaan xaaladda degdega ah oo hadda waddanku uu ku jiro oo gurmadka la gelayo ay kaga qayb qaataan marka muhiimadda meeshan isugu nimid oo ah in gurmadka laga qayb qaato ugu horeyn waa in diin ah oo cibaado ah oo waajib ah qur-aanka markaad fiirisid meel kasta oo ilaahay uu ku ammaanay dadka mu'miniinta ah oo sifaatkooda lagu tiriyey kuwa ugu horreeya waxaa ka mid a sifaatkaas inay yihiin dadka olahooda bixiya marka loo baahan yahay inay yihiin dadka dadka dadka wax bixiya alladiina yufiquuna fi saraa'i walbaraa wayucimuuna acaama calaa xubbi miskiina wayatiiman waasiira wayufiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa iimaanka iyo deeqsinimada ama waxbixintu ma kala haraan qofkaan waxbixin qofkaasi iimaan macnale maleh
wasiirka arrimaha gudaha dowladda puntland axmed cilmi cusmaan karaash oo kulanka ka hadlay isna waxa uu sheegay inay wasaaradda iyo culimmada oo iskaashanaya ay sameeyeen qiimeyn ku aadan abaartu inta ay la-eg tahay
kormeero badanna waa la sameeyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo culimmadu iyagoo maxay tay wada shaqaynaya kormeerana soo sameeyey waxa aanan halkan kusoo bandhigi doonnaa wixii la soo qabtay ama la soo arkay waxaanu anagu isu taagnay wasaaradda arrimaha gudaha haddaanu nahay iyo culimmadayda annagoo iskaashanaynaba inaanu soo bandhigno wixii aanu soo arag waxa jirta kolley waxaanu u baahan nahay inaanu isku tusanayno hay-adaha iyo adduunka hay-adaha shan bilood lix bilood ka hor baa kolley ilaa saddex abiil baa qabaa oo la sameeyey oo madaxweynuhu sameeyey ama madaxweyne ku-xigeenku intaana ay lahaa ina soo gaaro wax badan kama hayno wax ku talagalana had iyo goor ma sameeyaan marka maalin walba waxayna weydiiyaan maxaa dhacay sidee wuxuu dhaceen maxaad waxaa jirtay abaartunbaa waxaamaynaa gabadha abaartun baa dhacday beri marka odaybaa lixdan adaya haystay iyo islaan lixdankii adhay ahaabaa baa ka soo uu ka soo hoyay harag baa uga hadhay haraggiibu soo iibgeeyey oo dukaan buu la yimi robertson kara ayaa laga keliyey oo marka wuxuu ku shubtay dacalkiisii go-iisii misoroga dacalka isagoo dacalka ugu jira oo aan wada xirin baa ninkii dukaanka weydiiyo ka waran reerkii lixdankii ayahaa iyo ishaantii baa wow u yidhi ruuciisu xataaba ka tuuray xagga marka hay-adaha hay-adaha waxaan leeyahay ruucaas xutaha lagu haray baa maalin walba uda inay laga tuurayaan xaal haystaa
gudoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashi oo kulanka hadal ka jeediyey waxa uu madaxweyne ku-xigeenka warbixin ka siiyey kulamo ay baarlamaanku uga doodayeen xaaladda abaarta inay yeesheen maalmihii u dambeeyey ayna ka mid ahayd ajendahooda kalfadhiga soddonisteed ee dhowaan baarlamaanka u furmay bisha saddex tobankeedii iyo shan tobankeedii uu doodeer ku yeeshay kadib markuu baarlamaanku kormeer kusoo sameeyey gobollada dalka xaalad badan uuna ku soo degsay abaarta jirta oo aada fara badan ugu hayd dadka reerbaadiyaha iyo dhammaan puntland iyo soomaaliya kadib markay soo uriyeen abaarta ka jirta gobollada puntland baarlamaanku ajadahoodi waxay soo hormariyeen qodobka abaaraha taasina waxay dhacday saddex iyo tobankii ilaa shan iyo tobankii baarlamaanku wuxuu ka doodayey warbixinano kala qaadanayay sida jirta oo xaaladda dhabta ah oo puntland ka jirta waxay go-aamiyeen mudane madaxweyne waraalka dibaddu wuxuu fadhigii saddexaad toddobaad saddex iyo tobanki ilaa shan iyo tobankii kaga dooday qodobka saddexaad ee ajendaha ka fadhiga sodonaysiyedaad ee xaaladda abaaraha baatan ee ka jirta dood iyo qaandeyddeerkabacdi wuxuu goluhu ku gaaray sidan in golayaasha dowladda puntland kulan deg dega ku yeeshaan si qorsho midaysan oo dowladeed looga qaadan lahaa gurmadka abaaraha puntland loona qoondayn lahaa dhaqaale dadka abaaruhu saameeyeen looguna soo looguna soo saarbaag iyo qeylanaan caalamiga dowladda iyo shacabka puntlandna loogu soo jeediyo gurmad isku tashiya mudane madaxweyne arrintani haddii baarlamaanku eegeen oo meelo badan ka fiiriyeen waxay way ku filaan weyday inaanu go-aan annagu lagu qaatan arrintaa ka qaadano ugu dambayntiina madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qaado gurmud aan kala har lahayn si loo badbaadiyo dad iyo duunyo labadaba oo hadda xaalkoodu khatar uu ku jiro haddii aan laga gaarin waxaan isugu nimida waa abaar wax kaloo isu keenkeenay hadda male iyada un waan u malaynayaa inaynu ka hadalno si daba oo xaqiiqaana runtii uga hadalno waxaa loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto guud ahaan iyo gaar ahaan reer puntland ama dibadda ha ku noolaadeen ama gudaha joogeen hawshan iyadaa in loo waxaa loo baahan yahay in la badbaadiyo nafta go-aysa ama naf xoolaa ha ahaate ama naf binu aadam ha ahaate waxaan dareemayaa qof kasta sida ay tahay ee diintiinuga sheegtay wixii uu ku bixiyo arrintaas oo kale in yani aakhira ay uga horayso waxa weeye puntland waxaan dareemayaa insha allah biidn illahi tacaala niyadda fiican ee aanu hayno awoodeed in kulligeed wax laga qaban doono puntlandna waa u qaybsantaa kadib ay ugu qaybsanto hawshan iyada wixii kaga beegan oo uga soo baxo waxa weeyaan qofba qof inuu la hadlo qofba qof inuu ka daadiciyo baashiinta ay leedahay iyo baaxadda ay leedahay qofkuna marka la hadlayo haddaadan arkin waxaad moodaysaa yani wuxuu sida loo sheegaya aanay wahayn maalinta weyto waxaan tegey ey agteedaan tegey ilaa qarxis baan dhaafay in badan baan dhaafay ey soddon kilomitr bay runtigii jirto
cabdixakiin xuseen xasan barnaamijka caweysnimo ee caawiye daljir garowe magaalada boosaasna maanta waxaa lagu qabtay isu soo bax roob doon ah oo ay ka soo qayb galeen boqolaal dadweyne ah iyo maamulka gobolka munaasabadda waxaa warbixin ka diyaariyey weriye xasan haykal wayajcal lakum jannaatan wayajcal lakum anhaara ilaahay wuxuu idiin yeelayaa beero ilaahay wuxuu idin siinayaa wadiyaal wey isku soo baxan roob doonta ah oo maanta lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso ayaa waxaa soo abaabulay maamulka gobolka iyo kan degmada iyagoo kaashanaya culimaa udiinka gobolka waxaana kasoo qaybgalay isku soo baxan roob doonta ah boqolaal dadweyne ah waxaana xirnaa saaka goobaha ganacsi iyo sidoo kale goobaha waxbarasho haddaba salaada kadib waxaa dadweynaha la hadlay qaar ka mid ah culimaa udiinka uu ka mid ahaa sheekh axmed daahira oo halkaasi ka duceeyey waxaynu khayr ku heli karaa waxaynu ku horumari karaa waxaynu qaymo ku yeelan karaa waxaynu ilaahay ka hormayn karaa intayn ilaahay isu dhiibno wey ilaahay markaynu isu dhiibno ducadu waa maqbuul banaankaa markii loo soo baxo saxabada la taago qoraxda inaan laga caadin wey khudbada oo sunnada ahayd oo ka dambaysaa in la dhegeysan weye in la dhamaystiran weye waxaa la maantay in maryaduuba lasoo qaato in culimmadu waxay yidhahdeen sadaqaad in laga baxo culimmadu waxay ku dareen in la soomo culimmadu waxay ku dareen in masaakiinta loo gargaaro loo gormado wey waxa khayrka laga helaa wey nabillaahi maxamed sala allahu calay wasalam roobdoontiisu dhowr bay ahayd mar intuu banaanka dadka u soo saaray oo khudbo u akriyey oo qiblada u jaansanay oo marada kala wareejiyey oo saxaabada kakiyeelka ka muujiyey يا الله وهلهما مع إله إلا مفروض يا ربي يا حي يا قيوم اسمع إلهي إلا غفر فرطان على الدعاء النبي محمد إلا غفر اليوم على الرباع صلى الله عليه وسلم قبل إن موجه صدور على الرباع صعبنا إلا تاغو أو سراق عنها اللي تاغو إلهه ولي إلهه بالدنيا ما أنتي ميسان وكلام محاضرنا وحا كعجب سن دعاء waxaa kala jirta nabigeena sala allahu alay slam isagoo masaajidka ku jira baa naga soo galay ilaahay nabigiisiiya buu yidhi allahuma salli calaa maxamed jiroodkii waa go-een xoolihiina waa baabeen dadkii waa liitaa ilaahaa noo bari ilaaha noo bari nabigu markaasu sacbada taagay allahuma asqinaa allahuma asqinaa allahuma asqinaa
duqa degmada boosaaso injineer yaasiin mire maxamuud dacar oo madasha ka hadla ayaa waxa uu eebbe uga baryay ummadda islaamka inuu soo qaboojiyo abaarta iyo dhibaatadana uu ka dulqaado assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaan maanta aynu halkan isugu nimi toddobiyo tobanka bisha koobiyo tobnaad oo ah maalin roob doona eenu ilaahay ka baryeenno subxaanahu wa tacaala inuu roob maxay tahay dadkeenna iyo dalkeennaba deeqsiiyo ducadaas oo aynu ilaahay ka baryeenno culimmada ayaa dhammaysay wixii duco ahaa iyo allabari aniguna waxaan ku darayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka codsanaynaa inuu roobna deeqsiiyo maadaama hadda xoolihii iyo meel kasta uu saameeyey oo xoolihii dhimanayaan dadkii dhimanayaan haraad loo dhintay waxaan maxay tahay rabaa inaan halkan faro in masaakiinta loo gargaaro kulligeena qayb ka noqonno dadka maxay tahay reer miyigaana loo gargaaro innagu wax iska ururinno iskoolada la tago guryaha la tago tiam isxilqaamay mataqaanaa ay qayb ka noqdaan ganacsatadu qayb ka noqoto waxaa moodaa inaynu ka sugno ganacsata ajnebiya iyo cid kaleeto inay ka sugno maxay tahay inay waxayna taraan waxaa moodaa inaan ganacsatadana qayb ka noqon inuu qof ganacsade ah oo boqol kun konton kun toban kun ku deeqa oo abaarta ugu deeqa ilaa iminka aan lahayn waxaa la rabaa inay qayb ka noqdaan maxay tahay ilaahay waa u badinayaa xoolahooda duqa oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu soo hadal qaaday dhallinyarada wadata gaadiidka yaryar ee loo yaqaano heeganta oo uu sheegay in xilliga habeenkii ah meelaha qaar magaalada ka baxsanna ay ku sameeyaan falal ka baxsan anshaxa islaamka isagoona sheegay duqa in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono waxaa jirta oo ay aanta ku soo badatay magaalada baabuurta yaryar oo maxaa la yidhahdaa wiilasha yaryar loo dhiibay oo la yidhi ha ku shaqaysteen in labada gees ee magaalada jidka soddonko dhinacaa mara iyo kan dhinacaa mara habeenkii maxay tahay aad arkayso baabuur badan oo baakan ku jirta habeen dhoweyd baabuur badan baa soo qabannay anigoo meesha maraaya iyo ciidan boolis oo ila socday waxaa la rabaa baabuurkii lagu qabto halkaas dib uma soo celin doono qofkaana waxaanu horkeeni doonaa insha allahu tacaala sharciga wax badan oo mataqaana aan wanaagsanayn baa ka socda taasna waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto digniintaana diro annagoo kormeer ku soconna ayaa habeen dhaweyd dul tagnay baabuurtaasoo badan oo baakin gelaysa bannaanka ah meel cidlo ah oo mataqaanaa aan layr lahayn wiilal iyo gabdha saaran yihiin marka maxay tahay ciddii lagu qabto waxaa la marin doonaa insha allahu tacaala adaacaddaa loo soo bandhigi doonaa digniin baanu hadda siinaynaa gaarigii lagu qabto halkaas waxa weeye isaga ayaa wixii mas-uuliyadda halkaa ka timaada iska leh gabagabadii waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed waciis dhadow
mid waxa weeye baryadii aan halka u nimi ilaahay baynu halka u nimi inaynu barinno oo roob doonno oo inteenna halkaa fadhida oo tirada intaa leh hungama nihino kolley qof baa lagu jiraa kolley koox baa lagu jiraa kolley waxa weeye intaasi muxuu ahayday dad xagga ilaahay muxuu ahayday aan xiriir badan la lahayn umaba badna inay ku jiraanna ma filaayo haddaynu gacmaha taagno in ilaahay muxuu ahayday dhibta iyo waxa taagan rabbina ka qaadayo waan baan hubaa waxaan kaloo halkaa aan jeclahay arrin yar oo kale inaan ka idhaahdo maanta waa hubaa waa qayb qayb ilaah buu sugnaaday waa hubaa waa dembi laakiin niyaddaan qabo waxaa weeye roob deg deg aynu helaynaa afarta safka ugu horreeya culimmadii magaalada baa fadhiya waa maalintii igu horraysay oo culimmadii magaalada ay halkaa ku dhan yihiin oo aan nin hebel la yidhaahdaa maqnayn iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha maanta niyadeenu kusan tahay maanta aan qof culimmada ay wada duceeyeen oo muxuu ahayd ay gacanta ay muxuu ahayd wada taagi doonaan waxaanu jeclayn aniga duqu iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka inaanu xafladdan sidaan ka weyneyno waxaan aada uga mahad celayaa culimmadii waxaanu ballannay isniinta haddana khamiistaanu ka dhignay haddana culimmada iyadoo raggay waa ka daba tagno waxaan idhi waa isbedeshay oo lama sii hayn karo ilaa isniinta maantana sidaa fiican bay noogu noogu qabsoontay waxaanu odhan lahaa kolley waxa weeye waxaynu geysanay baa laynu ku abaalmarinaya waxaynu baalkeynay baa laynu ku abaalmarinaya waddanka waad ogtihiin maciishadii waa ogtihiin doolarki waa ogtihiin qolada ganacsatada waxaan leeyahay ilaahay ka baqa rabbi weynaa waaxidkaa ka baqa shalay gacantaanu mar isgelinay oo waa wadaynaa berihiisaadda waanu islo geli doonaa waxaan rabnaa in waxaan muxuaa wax badan laga bedelo wax badan muxuu ahayde laga bedelo oo wax badan la qabto wixii anagu dawladdu ay mas-uuliyaddeeta inay qabatona waa khasa waa qabanaynaa waxaa weeye waxaa muuqata maalin khayr inaynu muxuu ahayde rabbigay barino oo gacmaha kor u taagno oo muxuu ahayde magaalooyinka puntland oo dhan waa waa muxuu ahayde waa laga roob doonay ilaa iyo hadda roob doon ma hayno hadduu xataa meel kale ka bilowno waxaan odhanayna waa ducadii boosoodo haddii ilaahay yidhaahdo
waa markii ugu horreysay tan iyo markii wasaaradda diinta iyo qaafta dowladda puntland ay ku dhawaaqday in magaalooyinka laga sameeyo isku soo bax roobdoon ah maanta laga sameeyey magaalada boosaaso xarunta gobolka bari taasoo ka duwan maalmihii aynu soo dhaafnay waxaana uu jawigu ahaa saaka markii ducada iyo allabariga ay goobta ka dhacaysay mid ka duwan kii hore iyadoo daruuraha ay soo hogteen dusheenna xasan heykale raadiyow daljir boosaaso dhinaca kale ustaad yuusuf suudi oo ka mid a mas-uuliyiinta jimciyadda tadaamun kana mid ahaa dadkii ka qayb galay munaasabadda roobdoonta ee maanta lagu qabtay magaalada boosaaso ayaa ka hadlay olole ay ka wadaan magaaladaasi oo loogu gurmanaya dadka abaaruhu saameeyeen xasan haykal ayuu warramay waa mahadsan tahay waana u mahad celinaya dhammaan shaqaalaha daljir iyo bahda meediyaha oo runtii ummadda wixii dhibaata ku yimaada qayb ka qaata inay magaranaysaa gaarsiiyaan dadka kaleeto walaalahooda si ay dhibka u wada dareemaan ummadda oo dhan annagu ka tadaamun ahaan ka dowlad ahaan horta iyo shacab ahaan gurmud baa socda guud oo guddiyo la sameeyey oo culamo diinkii iyo dowladdii iyo ganacsatadii leh oo gargaarka aruurinaya dhinac waa ka socdaan annagu ka tadaamu ahaan waxa weeye waxaan qorsheynay inaanu ka faa'iidaysano waxaanu anagu haysano jawaabkayga ku jira guryahayaga guryahayaga waxaa yaal laba kiilo bariida laba kiilo bura laba kiilo sokora digsi karli in hooyo walba oo guri joogta ay noogu deeqdo annaga oo magaranaysa kaashanayna ardada jaamacadaha kuwa iskuullada idaacadda daljir iyo idaacadaha kaleeto wixii naga qayb qaadanaya iyo meediyahaba inaanu dhammaan xaafadaha marka u horeysa waxaan ka bilaabaynaa boosaaso boosaaso ayaan qorsheynay inaanu ka bilowno runtii waana ka gungaari karnaa oo waxbaanu heli karnaa haddii aanu yani barnaamijkaas aanu wada kacno waana ku filannahay inaynu magaranaysaa abaartan u gargaarno dadkeenna abaaruhu saameeyeen runtii soomaalidu waxa ay haysato muddadii soddonka sano ku dhoweyd ee colaaduhu socdeen ay ku baxsatay waxa weye waa xoolaha nool macdanta ma baarano ma gurano beeraha aada uma falano kalluunka ma aada ulama soo baxno warshado badan warshado ma lihin waxa aynu ku noolnahay waa cadkaa iyo caanahaas adkaa inu hilibkaa iyo xoolaha aynu dhoofino ayaynu wax ku nahay magaalooyinkana ku joognaa haddaba waxaa la rabaa in loo gargaaro dadkaas ee durufaysan oo baahan oo inoo shaqeeya ilaa innaga inoo soo saaran lacagta adagayna soo gashaa waa xoolahaas ayna ka soo gashaa annagu haddaanu tadaamunahay waxaanu ku dhawaaqnay olole gargaar oo degdeg ah guddi baana la sameeyey aan tadaamun keliya ahayn ay ka qaybgelayaan gudiyada ardada iskuullada dugsiyada sare ee puntland dugsiyada hoose dhexe jaamacadaha iyo culamada masaajida joogta iyaduna waxaan rabnaa inaan xarumaha iskuullada aan ku aruurino raashin ma garanaysaa aan guri walba gurigurina waa u maraynaa oo annaga oo ma garanaysaa isla jirna inaan guriguri marno oo guri walba wuxuu heli karo kii digsi heli kara kii bustayar heli kara kii laba kilo raashina heli kara kii hal dolar heli kara kii laba dolar heli kara inaanu insha alla guri walba aanu dhahno ku darso gargaarka ah ka harin hadday isu tagaana waxbay noqonayaan weli hay-adda tadaamun waxaa lagu yaqaanaa gargaar xiliyada loo baahan yahay gargaarka xiliyada kale kama shaqeyn lakiin xiliyada kale xiliyada baahidu jirto oo dadku u baahan yahin in loo gargaaro biyo dhaamin hadduu ilaahay ku roon yahay raashin hadduu ilaahay ku roon daaweyn hadda waayadii u dambeeyey dhakhtar iyo daawo iyo shaybaar isla socda baanu meelaha qaar u dirna oo mobile clinic la dhaho oo gurguurayay meelaha weliba ka fog magaalooyinka waaweyn waana ku guulaysanay haddana waa la kaashanaynaa hay-adaha caalamiga wadamada deeqda bixiya hay-ada islaamiya oo aada noola shaqeeya baa jira iyagana kuwaasna insha allah waa qayladhaan baan u dirnay laakiin waxaasoo dhan waxaa ka weyn qayladhaanta aanu saakay magaalada boosaaso ku samaynay oo ilaahay subxaana watacaala aan u qaylinay gacmaha aan u horsanay haddaanu nahay shacabkii reer boosood oo isku dooban isku duuban dhammaantood ayaan maantay runtii wadajir wax fiican abaa ka dhacay roobdoontii ka dhacday magaalada boosaaso xukuumad culumo aqoon-yahan isimo waayeel caruur arday kulli waa laga qayb galay ganacsato wax ka maqnaa ma leh waana la iscafiyey barnaamijkaasna barnaamij aada u fiican buu ahaa waxaan soo waxaan rabnaa in maamulayaasha iskuullada iyo jaamacadaha iyo imaamyada masaajidda kulliba ay si fiican noola shaqeeyaan gudiyadaas ay tadaamun soo didhay oo isku jira insha allah in lala shaqeeyo oo aanu goorma bilaabaysaan barnaamijkan waa qorshe fiican qaabkeesa u maraysaan maxaafadahaad ku garaaceysaan bal sharaxaad kooban ka bixi bulshada laba tiim baanu nahay tiimna wuxuu ka howlgelayaa xaafadaha ayuu ka howlgelayaa maalinba xaafad buu ka howlgelayaa oo xaafaduhu saa u marayaa tiimna wuxuu ka howlgelayaa suuqyada iyo ma garanaysaa meelaha kaleeto tiimankaasoo dhan waxaa ma garanaysaa xubin weyn ka ah ardada iskuullada xaafad walba aan gelayno ardada iskuullada dhigata ayaan insha allah la kaashanaynaa iyo ardada jaamacadaha dhowrka jaamacadood oo ku yaala magaalada boos waayo guddiga gurmadka abaaraha baa jira marka barnaamijkan idinkaa wadaan iyo guddiga gurmadka kay wadaan xiriir ma leeyihiin ma isku xiran yihiin xiriir waa leeyihiin horta ujeedka iyagu waa in dadka wax la wada gaarsiiyo midda kaleeto markii wax la helo waxa weeye gobolada ayaa loo kala qaybiya waxyaalaha la helo annaga hadda waxa ugu xooga weyn oo aan raadinaynaa waxaweeye waa raashin iyo maacuun iyo non food items food items iyo non food items waxa la yidhahdo ma raashin iyo ma garanaysaa waxyaalaha agabka hoyga ah oo ma garanaysaa bustaha dharka dadku saa la socotaan dhaxan badan baa jira qabow fara badan baa jira cunno xumaa jidha marka waxyaalahaasoo dhan baan maaragtay aan ka qayb qaadanaynaa waana insha allah waana de haddana waa wada joognay maantay waana wada hadalla qaarkood guddoomiyaha tadaamun iyo guddoomiyaha gurmadkaas kulli way wada hadleen isku meel baan wax wadnaa ujeedka iyaguna waa ummadda in wax la gaarsiiyo oo ma garanaysaa dadkaa baahan in wax la gaarsiiyo maanta loo dhaqaaqo
ustaad yuusuf soodi ayuu kaasi ahaa barnaamijkiga labaad ee qandaraaska waddada xarfo iyo jalam ayaa la gudagalay waxaana maanta la bilaabay tartanka qandaraaslayaasha u tartamaya in ay dhismaha waddadaasi iyagu qaataan cabdixakiin xuseen xasan ayaa warbixintan inooga diyaarshay kulan ka dhacay xarunta dhexe ee hay-adda waddooyinka puntland ee b h a ayaa lagu sheegay in afar shirkadood ay isugu soo hareen waxaana dukumentiyadii shirkadahaasi lagu wareejiyey guddi khubro ah oo kala saari doona shirkadahaasi kuna dhawaaqi doona shirkadda ku guulaysatay guddoomiyaha guddiga qandaraas bixinta dowladda puntland ibraahim cumar aadan ayaa sheegay inay shirkaduhu ku kalsoonaadaan sida wax u socdaan ayna aaminaan cidda shaqada kala saarista qabanaysa ee qandaraaska waddada laamiga ah ee u dhexaysa xarfo iyo jalam ee siddeetanka kilomitir ah ee ay u tartamayaan ee qandaraas qaatayaalka puntland ee jidadka in ma garanaysaaye kalsooni la muujiyo in ma garanaysaay qof walbaba inuu cadaalad helaya uu filo in ma garanaysaaye qof walbaba mataqaanaa wixii ilaahay u qoray inuu helayo uu maskaxda geliyo qofku hadduu kalsooni muujiyo oo uu aamino in wixii uu helayo ay noqon doonto wixii mataqaanaaye uu ku tartamay iyadoo loo fiirinayo guddiyo heerar kala duwanaha meesha jooga shirkadda qaadata waxay la imaan jirtay qalab cusub oo ay ugu tala gashay inay jidkaas ku dhisto ay ku kaabanayso keedii hore waxaan haysanana waa ognahay qalabka maanta aan haysanno marka waxa loo baahan yahay waxaa weeye si jidkaas ugu dhismo maxamuud cabdinuur aadan guddoomiyaha hay-adda waddooyinka puntland ee b h a oo isna hadlay waxa uu ka hadlay marxaladihii uu soo maray mashruucan waddada xarfo iyo jalam oo hadda maraya meel gebagaba ah lana filayo dhowaan lagu dhawaaqo shirkaddii dhisi lahayd waddadaasi guddoomiyuhu waxaa kaloo uu sheegay in arrintan kala saarista shirkaduhu ay u dhicin doonto si cadaalad ah oo dadkao dhan ay wada og yihiin bismi اllahi الرaxmaan الraxiim allahuma salli calىa sayidina moxamed wعalى alihi wasaxbi wasalam ugu horeyn waxaynu u mahadnaqaynaa ilaahay ilaahaygiina siiyey fursadatan aynu ku dayactiranayno mid ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha ee ugu muhiimsan ee dalkeena puntland waa waddadaas halbowlaha u ah ganacsiga halbowlaha waa isku socodka ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaaneed ummadda reer puntland waa kaabo dhaqaale waxay kaabaysaa amnigii waxay kaabaysaa dhaqaalihii waxay kaabaysaa ganacsigii waxay kaabaysaa horumarkii haddii aanu ku guulaysanno waxaan odhan karnaa waxaan ku guulaysanay mid ka mid ah mashaariicda ugu ugu mudnaa ama ugu muhiimsanaa ee dalka laga hirgeliyo mashruuca kan waxaa wada maalgelinaya midooda reer yurub dowladda jarmalka iyo dowladda puntland saddexdaas meelood ayuu ka imaanayaa dhaqaalaha waddada tan lagu dhisayo waxaa jira guddi hoosaad oo khubaro ah maadaama waxaani ay tahay shaqo technical ah u baahan laba boqol iyo soddonka bage ee tanna documentiga laynii soo diray in bage walba la dul istaago la fiiriyo sida shirkaddu ay usoo uga soo jawaabtay waxyaabihii laga rabay maadaama ay u baahan tahay dad farsamo yaqaaniina oo shaqadaas ku xeel dheer waxaa jira guddi khubaro ah oo soomaaliya ajanabi isugu jira oo waxa weeye evaluationka samaynaya markay sameeyaan resultiga waxay usoo gudbinayaan tender documentiga mashruuca iyagaa markaas dib eegid ku samaynaya hadday ku qancaanna saxiixaya haddaysan ku qancinna dib ugu celinaya taa waxaan u samaynay in waxa weeye tuhun meesha ka baxo in shirkadda afartii naa shirkado waa shirkado puntlandah canshuur bixiyayaala laydima kala jecla laydima kala nabca kulligiin waxaa tihiin muwaadiniin reer puntlandna waxaanu raadinaynaa idinkoo kulligiin wada mudan haddana shirkadda ugu mudnayd inay shaqadaa qabato marka waxaan rabnaa aqoon inay ku salaysnaato aysan ku salaysnaanin jeclaysi aysan ku salaysnaanin eex aysan ku salaysnaanin wax kale sidaas ayaanu ku heshiinay dowladdii puntland iyo muxuu hay-addii g i z oo wakiilka ahaa dadkii deeqda bixinayay guddiga marka technicalka waa guddi farsamo shirkii coordination meetingkeena ugu dambeeyaan ku go-aansanay tender committeeguna wuxuu leeyahay last say haddii qoladaa technicalku aysan ku tender document tender committeegu usan ku qancin waxaa technicalku soo gudbiyey iyagaa arrinta dib u eegaya gacantana la gelaya marka arrimahaasoo dhan waxaa weeye transparenty iyo cadaalad iyo sinaan iyo hufnaan inaynu helnaan rabnaa tender boxkan hortiina yaala afar quful baa ku taalla laba laba quful waxaa furahooda haya cabdisamed oo wakiilka ah hay-adda g i z oo injineerkii ah labana waxaa haya hay-adda p h a oo iyaduna waxa weye halkaasay ku jiraan taas waxaanu uga gol leenahay inaysan p h a wax gaaru maamulatay aan cidno odhanin inaan la odhan g i z baa wax noo yeerisay waxaan waa wax transparentia waadaxa sida santuuqu muraayadda u yahay ayuu processkuna wuxuu noogu noqonayaa muraayad haddii alla idmo waxaa weye waxaan taageersanahay sida uu yidhi ee guddoomiyaha qandalaasladu nin walba ha muujiya kalsooni waxa kan waa kon- waxa weeye waa mashruucii ugu horreeyey ee noociisa ah ama lacagta lagu bixinaya amoontiga ay leeg tahay oo broseskiisu uu puntland ka bilowday puntlandna ku dhammaado awaadhka laga bixiyey aad iyo aad baa umahadsantihiin ugu dambayntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta puntland cabdiraxmaan yuusuf faarac oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay inay tahay in laga taxadaro hubinta mashruucaasi isagoo ku sifeeyey mashruucii ugu muhiimsanaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer puntland runtii waa maalin farxad leh waa maalin ku weyn ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer puntland riyadii lagu riyoonayey muddo dheer ayaa maanta insha allahu tacaala inoo dhababi doonta ee mashruucan oo in badan la sugayana reerkiisii koowaad iyo gabagababa haddiiba maanta tandarkii ama finalkii la joogo kambanigii ee waddadaa ku guulaysta waxaan u malaynayaa in la dhihi karo waa hawshii waa inoo bilaabanaysaa aad iyo aad baan runtii arrintan ay farxad u gelinaysaa ummadda reer puntland iyo dadka maanta mara jidkaas gaalkacyo garoowe laba arrimood baan marka anigu hadalkaygii ku soo koobayaa arrimo waxaa weeye cidda maanta sanduuqan waxaa ku jira garsoorka ka noqonaysa cadaalad baa looga baahan yahay waana ku kalsoonahay runtii sida la ii sheegay wajuuh kala duwan injineero dad expertia dhammaan dad kala duwan oo aan hal meel ka soo jeedin sidaa hadda aan barnaamijka aan ku helay arrintaas waxay la tahay cadaalad arrintaas hadday corruption inoo ku bilaabato waddadaasu dee barakadaaba ilaahay ka qaadaya arrintaas waxaan leeyahay cadaaladda ha laga fiiriyo cabdixakiin xuseen xasan raadiyow daljir garowe
wasaaradda arrimaha gudaha puntland waxay wada dadaalo ku aadan sidii lagu samata bixin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha xooggan ee ka jira deegaanada puntland wasaaradda ayaa qabatay kulamo iyo shirar kala duwan oo looga arrinsanaya sidii dadka looga samata bixin lahaa arrimahaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland cabdilaahi xaashi qoobdaro ayaa arrimahaasi daljir uga warramay shirkaas wuxuu ahaa shir ballaaran oo ay isugu yimaadeen dhammaan cidda ka howlgasha xaaladaha abaaraha sida wasaaradaha dowladda qeybo ka mid ah hay-adaha dowladda qeybo ka mid ah culamaa udiinka waxgarad iyo hay-adaha samafalka iyo shaksiyaad muhiim ahaayo sida madaxweynihii hore puntland ahna sanata sanatarada dowladda federaalka ah guddoomiyihii hore gobolka mudug baa isugu yimid waxaana lagu soo bandhigay saa la socoteenba video ka tarjumahaya xaaladda abaareed meesha ay marayso baa lagu soo bandhigay oo ay kormeero ay soo sameeyeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmooyinka iyo culamaudiinka ay soo sameeyeen baa lagu soo bandhigay waxaana la daawaday wixii meeshaas xoolaha ku dhacay tabar xumada dadka ka muuqanaysa iyo cabashada oo intaa waa lagu soo bandhigay sidaa daraaddeed waxaa la isla qaatay in guddiga abaaruhu la mideeyo oo hal mid ay noqdaan islamarkaasna wixii dhaqaala ah ay maraaneen oo shacabku bixinayo oo dawladda bixinayso culamaudiinku inay inay culamaudiinka la marsiiyo dawladduna ay tilmaanta ay qaadato had meesha dhibaatada ku jirta ay tilmaanta dawladda bixiso waxaa kaloo laisla qaatay in maadaama xaaladda adkaatay abaarta dowladaha si rabaan ba biyaha u dhaamiyaan meel labaatan kilomitr hadii rabaa odhanaya saddex boqol baan ku geynayna xaaladaas iyadoo laga hortagahayo si loogu naxariisto dadka shacabka ah waxaa la yidhi dawladdu waxay jaangoysay in horta halkii booyad qiimaha lagu bixinaya ay noqoto boqol dollar meesha ugu fog waa la daraaseeyey meel ka fog konton kilomitir booyad biyo ma geyso ceelashooda waa isku dhow yihiin kuwaa labaatana kuwaa ka sii yara kuwaa soddona kuwaa waxaa lamida weeye marka inaa booyadda halkii booyadba aysan dhaafi karin meesha ugu fog boqol dollar wixii ka ho- ka hooseeyana waa ka qiimo yaraanayaan labo ceelasha een ka- degmooyinka inaysan iyaguna een halkii booyad aysan qiimaheeda ka badin karin markay dha- ka dhaansanayso booyadu toban dollar toban dollar waxaa kale oo iyadana lagu go-aamiyey in ceelasha biyaha laga dhaaminayo lagala tashado hay-adda baasaweyn maadaama ay jiraan in ceelal een cusbada biyahooda ay ku badatay oo haddeer aysan saalaxayn inay dadka biyahooda cabaaniin een hay-addii hay-addii biyo dhaaminaysa een cidda biyo dhaaminaysa waa inay baasaweyn weydiiyaan in ceelkaas biyaha ma laga dhaamin karaa mise ma laga dhaamin karo sababta baasaweyn waxay sheegeen ceelal aada macnaha aysan saalax ahayn in biyahooda dadka iyo biyadooda la siiyo oo ay adag tahay sidaa daraaddeed iyadana sidaas baa laisla afjartay een haddana digriiga digreetada guddiga kasoo baxday hadda waxaa akrinaya agaasimaha waaxda horumarinta reer midiga
bismillahi raxmaan raxiim wareyso kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha kuna taariikhaysan maanta ay taariikhdu tahay lix iyo tobankii bishii koy tobnaad labadii kun iyo lix iyo tobanka brief lambarkeedu uu yahay eighty nine ku hay-adda baastaweyn ku maamulka gobolada ku maamulka degmooyinka ku taliyaasha qeybaha ku hay-adaha caalamiga ah og wayooleyda og madaxtooyada dowladda puntland ujeedo jaangoyn diimaha biyaha xilliga abaaraha waxaa la farayaa dadka hayo ceelasha in ay lacagta biyaha aysan ka badin karin toban dollar xilliga abaaraha waxaa la farayaa mar labaad booyadleyda in aysan ka badin karin boqol dollar meesha ugu fog ay biyo u dhaaminayaan haddaba waxaa la farayaa i- cidda ay khusayso warqadan in ay fuliyaan fulin wacan wasiir marka marka waxaa jira in masaafada booyadaha iyo ceelashu ay kala fog yihiin een, dadka booyadaha wataan ay ku xisaabsan ay ku xisaabtamayaan masaafada ay biyaha geynayaan marka sidee loogu jaangoyn karaa een, mid toban kilomitira u qaadaya mid hal kilomitir u qaadaya iyo mid een, konton kilomitir biyo geynaya waxa weeye een, waxaa lagu jaangoynayaa een, meesha ugu fog weeye baa boqol dollar noqonaysa wixii ka yar way ka yaraanayaan labada qof oo biyaha kala dhaansanayaana ayaa ku macaamilaya laakiin waxa eh, hadda eh, sida hay-adda baasweyn loo sheegtay laba boqol iyo sagaashan ceel baa puntland ka qaban waxayna noo sheegeen een, inaysan hal meel laba ceel oo konton kilomitir isku jira aysan jirin ay iskaga dhow dhow yihiin oo ah waxa ugu badan soddon kilomitir soddon iyo shan kilomitir ay yihiin ceelasha ugu badan intay isku jirjiraaniin marka meesha ugu fog baa intaa ka baan intaa ka ka dhignay een, meesha kaleeto waxa weeyaan meesha wadadeeda dhibka badan tahay oo booyada taayiradeeda dhammaanayaan oo dhib badan gaari karto weye oo iyadoo dhowi bi- waxay gaari baa booyada een, la- laakiin hadda waxa weeyaan shidaalkii ayaa wuxuu noqday raqiis konton kilomitir labaatan kilomitir labaatan litir oo shidaala go-an baa lagaga soo noqon karaa ama shan labaatan litir marka qiimaha ceelka waa la dhimayaa oo intaasaa laga dhigay booyaddan intaa ka badan cidda biyaha dhaaminaysa ama hay-ad ha noqoto ama ha noqoto ilaahay duqadarahayo een, dadka ka shaqeynaya abaaraha inays iyagoo intaa qiimo ka badan aysan biyaha ku bixin ayaa muhiimaddu noo tahay si loogu naxariisto dadka tabaaleysan ee abaarta daashatay ee xoolahoodii waxay ka gataan iyo waxay ka qashaan midnaba ka waayay intaa way muhiimaddu hagaag waxaaba jira dad aan iibsan karin ama toban dollar ha laga dhigo ama shan dollar ha laga dhigo ooman oo abaarihii ay aafeeyeen ka dowlad ahaan guddiga wasaaradda arrimaha gudaha loo xilsaaray arrintan maxay u haysaa dadka maxaa se gaarsiinaysaan Een, dadka waxaa loo hayaa wagta dowladda puntland shalay waxaa ku dhawaaqa saddex boqol iyo labaatan iyo shan booyadood oo qoyska koowaada waxaa kaleeto ay caawa la samayn doonaa fundraising waa la samayn doonaa oo ay t v-ga puntland culamaudiinka iyo dawladaba kaga wada qaybgeli doonaan waxaa kaloo loo hayaa hay-adaha taageera waxaa la yidhaahdo dawladda puntland iyo shacabkeedaba oo iyaguna hadda biyo biyo dhaaminta ku hawlan iyagoo dee dadka biyay gaarsiinayaan qaababkaasoo dhan baa biya biyaha loo gaarsiin doonaa haddii alla idmo waxaana ka codsanaa saxaafadda sharafta leh inay u adeegaan shacabkooda abaareysan oo ay xogta kasoo dheelandhabiyaan meel kasta tabale waxa ka jira ay ka raadiyaan aada baan umahadsantihin ugu dambeyn wasiir marka loo fiiriyo deegaanada puntland iyo soomaaliyaba abaaro badan ayaa ka jira waxaadna sheegtay in guddigaas loo xilsaaray ay arrimahan dhan wax ka qabanayaan ma jiraan da kuw dad aad dirteen ama guddi aad dirteen oo ilaa hadda ku hawlan tegista goobahaas marka laga reebo in adinkii culummada aad isku imaateen warbaahintan aa marinaysaan
waxa weeyaan shalay waa nin ku dhahayay video baa lasoo bandhigay videogaasi waxaa kormeerka soo siiyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmooyinka gobolada baa iska kaashaday iyo culama udiinka oo iyaguna iskoo isku xisaaray oo saddex gobol soo maray iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo sagaalka gobolba ka ka warbixisay oo tagtay oo maaragtay kasoo duubtay videoyaashii xalana t v-yada laga soo daynayay marka waa waxa weeyaan assessment dhamaystiran buu ahaa oo degmo degmo loo istaagay buu ahaa kaanse lasoo bandhignay oo warbixinta meelaha xataa aysan wasaaraddu tegin maamulka gobolka iyo degmooyinka kasoo warbixinayay ma garata sidaas bay wahay waxay wax dhamaystiran waa la dul tegay xaaladda jirta o dhanna waa la dul istaagay wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha puntland cabdulaahi xaashi qoob dero ayuu ka seexa dalka hindiya waxaa ka tageen qalalaasyo dhaqaale kadib markii dowladdu dhowaan ay bedeshay lacagtii hore iyadoo la sheegay in lacaga been abuurihii suuqa soo galeen soomaali badan oo halkaasi ku sugan ayay saamaysay arrintaasi kala beddelka lacagtu siciid axmed oo ka mid a soomaalida halka ku dhaqan ayaa maxamuud cabdi ibraahim arrintaa uga warramay waxa weeyaan horta marka horeysa habeen habeenada kamid ah ismilahi rikoor baa lacagtii wadanka ugu sarreysay oo qoofka iyo shilin iyo shanta boqol oo shilin haystaan hal barnakesiin iyadoo waxba ogeysin dadka maoleysiin taasbaa waxay keentay dhibaato weyn in xawaaji istaagaan midkeedina istaago dadkii lacago badan oo guryaha u yaalay wax meel ay ka fadhiistaan ay waayeen akoonamada dadka soomaalida ayaa dadka xootiya iyo dibeshna oo caafimaadyihi marka dhibaatada intaas ay kusaabsantaa ma garan goorma ay arrintan dawladdu ay indiya qaaday tallaabadan haa toddoba casho ka hor bay toddobada casho dadka soomaalida ah gaar ahaan dee anagu soomaalida ka su-aasha adoo mahadsan hadlayna waxay qaatay toddoba beri ka hor toddoba ayaa la koor qaabkii u dhacay qaab habeen la soo saaray oo dawladda soo saartay bay ahayd go-aankan oo ayna dheheen konton casho gudahood waa in dadku lacagaha bedeshaan qofkii maalintii waxaa loo ogol yahay afar kun oo rubis oo u dhiganta konton iyo toddoba doolar meelaha u dhiganta dad badan oo soomaaliya baa lacago badan oo caafimaad iyo cishaana ku bixin lahaayeen bay bay ku hayeen guryahooda oo dee kumanaan doolara marka dhibaato badan baa saamaysay saf deer oo hindiya lala gelayo waa garanaysaa dad hindiyaana saf lala galay oo milyan milyan ah marka soomaalidu waxa weeya dhibaato badan baa saamaysay xawaaradi baa istaagay ugu jira hiliyankii lacagaha laga qaadan jiray yurifida iyo iyo kuwa kaleeto iyo xawaaradaha internationalka oo dhan baa istaagay bangiyadii soomaalida akoona ma koona lacag ku shiftaan male dee dhibaatadaasa meesha ka jirta mayo laakiin dawladda haddii go-aankan wakti hore haddii ay sheegtay maxay dadku ay arrinta iyada ah ay ugu diyaar garoobi waayeen oo lacagaha ay u bedelan waayeen ma sheegin arrintan arrin siyaasamaysan bay ahayd oo xisbiga dalkana waxay ku hayaan talada dalkan oo arrin siyaasamaysan bay ahayd marka wax kan lama sheegin hal mar bay bay kusoo boodeen wadanka waa garta marka dad badan baa jira oo soomaalida marka laga reebo indian ah oo hindiya iyagana u dhashay oo iyaguna lacagaha haysta marka go-aankan iyada ma saameeyey aada iyo aad buu saameeyey dadka danyarkaa oo dhan oo oo aan lacagaha badan haysan oo iyo dabaqada dhexeba aada buu saameeyey waayo dadkaasi baylama isticmaalaan hindida dhaqan bay leeyihiin dahabka iyo lacagta oo guryahay ku keydsadaan marka aada iyo aad buu saameeyey aqimiya ma lahayn dad baa hadda la sheegaya lacaga dubay dad baa suuqyada lacag ku daadiyey dad baa booliiska lacag u geeyey dhibaato weyn baa iyada lasoo soo saartay laakiin anigu de waa ka duwanayo waddankaygi maca waddankay maxay dawladda indiya ay ku sheegtay marka sababta lacagaha loo bedelayo
waxay ku sheegtay lacag la yihahdo black money somalia waa lacago badan lasoo geliyey iyo lacago feega oo laga tirsanayey bakistan baa dhibaatada keentay taas bay ku macneeyeen iyagu marka de wax laakiin cad lama hayo laakiin saasay ku macneeyeen iyagu waa garta marka dadka soomaalida ah ee, lacagahan iyagu haystay hindiya miyaysan dawladda ka bedeli karin lacagihii hore ay u haysteen iyagoo lagu bedelayo lacagaha cusub
sharcigaa un bay raacayaan qof kasta sharcigaas raacaya maalintii afar kun oo rubi baa qofka loo ogolyaa inuu bedesho markuu maalintaa bedesho shan iyo toban casho kabacdi bankiga kuma soo noqon karo bangiyo kale waa inuu safku galaa midna safkuna aad iyo aad buu dheeryahay dad badan oo xanuunsan oo soomaaliya badan baa jira dhibaato badan baa marka safaaradii baa dadka caawinaya eh, dadka ajaanibta badanaa safaaradooda caawinaya anaga safaarad nama iman wadahadalna lama yeelan codsi nooma soo gudbin mana noo iman waxna ma noo qaban marka dhibaato badan baa anaga nahaysata ma garatay maxay ka caawinayaan marka safaaradaha ee dadkooda waxay ka caawinayaan lacagay dadka ka qaadayaan iyagu akoontiyo waaweyn bay leeyihiin oo bangiyada ay ku leeyihiin oo aan la baarin bay usoo bedelayaan iyagu safna geli maayaan meelo gaaray ka galaan safaaraduhu marka arrintaasaa jirta hadda laba maqaaxiyood baa meesha ku yaala soomaaliya maqaaxiyahaas eh, maqaaxi waxaa la yihahdaa eh, kan, eh, restaurant baa la yihahdaa maqaaxidaasaa dadka aad iyo aad u caawinta oo lacagaha iyo iyo iska cuna tiraada iyaguna de wax badan ma sii wadi karaan maqaaxida kalena soomaali restaurant baa la yihahda iyaga naftooda saas oo kaleta weeye marka dhaqaale ay kusii wadaan ma hayaan dadka halkaasaan wax laga cunaa dilka ma garatay marka waxaad iga warataa marka soomaalida hadda dalka indiya ku sugan ee dhibaatooyinka arrintan ku qaba wallaahi magaaladaasi aad iyo aad bay dhiban yihiin anigu magaalada delhi layihahdo baan joogaa Eh, kuwa kalena waa ka warwadahayaa waa isku wada mid dadku wax lacag la hayaa ma jiraan dadka beerkaas marka lagu hayaa safkaa dheer subaxdii markii kalaa qabalkii markii casarkii tahay baa lagu bixaya la oranaya lacagtii waa dhamaatay lacag badanna dowladda bangiyada ma keenin casarkii bay xirmaya bangiyadu sida dhibaataa jirta dhibaato aad iyo aad u daran weye marka marka soomaalida miyo alla ilaahay baa u maqan ma garat waa garta marka lacagihii hore miyaysan eh, hadda bedeli karin haddii ay haystaan ma bedeli karaan safkaa inay galaan weye si kale laguma bedeli karo shaha kuma caddi kartid wax kaa qaadanaya ma jiraan meel lagu waaba fooq haddii lagugu dacweeya adoo fooq xitaa xaris baaba noqonaysaaba inaad bangiga saf magasho ma kale suuqa lama soo bixi kartidba maxaa diidaya marka inay saf galaan oo ay si lacagahan ay u bedelaan oo wakti siiyaan arrintan iyada ah
wallahi niyo ma garan karo arrintaasi arrin siyaasadeed siyaasada weye dowladda ay kala booraysaa weeye xisbiga wadanka haystabaa arrintaas kale aa lagu eedegayaa marka doorashooyin waxbaa gobolla qaybteed kasoo dhow gobolyidiilayaa oo gobollada ugu waaweyn baa doorashooyin kasoo dhow yihiin halkaasaan rabaan lagu soo adkaansiyo dadku sheegaya marka niyo arrin siyaasada weeye aan soomaalidu aan shaqo ku lahayn oo aan ka hadli karin iyo dadka ajaanibta ma garat lacagtii hore ee loo isticmaalayo iyo lacagtan hadda cusub ay dawladda sheegtay in eh, la qaadan doono maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin lacagtii hore waxay ahayd kun baa ugu weynaa shan boqol baa ku xigtay boqol konton saasay ahayd kanse waxa weeyaan laba kun baa ugu weyn kunkiina meeshaa laga saaray shan boqol baa lasoo cusub oo si a orasada ayana lasoo diriyo labadaasaa la bedelay waa garta ilaa imisa ayay gaarayeen marka tirada dadka soomaalida ee dhibaatadan ama arrintan iyada ah ee saameynta ku yeelatay ni horta soomaalidu saddex magaalo badan yihiin magaalada hyderabad la yihahdaa ugu dad badan dadka caafimaadka iyo ardada soomaalida oo soo badanaa boqolkiiba sideetan marka halkaas ilaa kumanaan qof waa ku nool halkan aan joogno iyada nafteeda dalhi waa magaalada labaad dad badan dadkaxootiya oo badan baa jooga iyo dad caafimaad oo hadda aada ugu soo batay iyaguna ilaa dhowr kun baa iyagana jooga gumbayda iyana joogaan ma- magaalada kale bangalore bay joogaan magaalooyin badan bay joogaan mansuur bay joogaan waa yacsida soomaalidu laakiin saddexdaa magaalo ugu badan gumbay hyderabad iyo delhi baa ugu dad badan marka qiyaasi kale toban kun oo qof waa joogaan meelahaas marka ni dhibaatadaasaa ka saade waxaa iyo inaad ummadda soomaaliyeed oo halkaa joogta soomaaliya oo soo tegeysa caafimaad kasoo aadaysa inay lacagaha iyo wataan doolar kasoo dhigtaan oo doolarkooda soo qaataan aanay ku tashalucin loo soo bixayo xayaanada ma garatay marka taaj baa aniyo xayaanadaasa dadka ku liibaaneen oo lacagihii horeeto oo akooma ugu shubaya oo u bedbedelaya marka de wixina ma sii socon karayso ma garatay marka waa iyaduna waa wax iska waa wax badan aan akoon badan lahayn nima ardaya iyo lahaysto iyo nima qaxootiya
intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii caawiya dal jiro oo cawaysan karin ee kaga imaanaya stuudiyaha dal jiro ee buuhol barnaamij kale midantaas ku arkayno nabadgeli